xafladan oo ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo ee hoos tagta degmada garbahaare ee gobolka gadow ayaa haweenkan muslimaadka ah ee ku nool deegaankaas waxay mujaahidiinta ku wareejiyeen xoolo nool oo gaaraya ilaa iyo laba boqol shan iyo afartan neef oo ari ah iyo sahay kala duwan kuwaasoo ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabadan xoolo wareejinta iyo sahayda kale ayaa waxaa kasoo qaybgalay waxgarad culimaa uddiin odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ah ee gadow gudoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee gadow lagu magacaabo naqiib ibraahim maxamed cigaal ayaa si diiraan u bogaadiyey dumarka hadiyadaha ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab gabdhaha marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo gabdhaha maanta meeshaan waxay keeneen oy odayaasha dhaqanka ku soo wareejiyeen ari bay keeneen laba boqol afartan iyo shan neef oo ari ah ay gabdhihii soo diyaariyeen waxay soo diyaariyeen buskut fara badan oo jawaano ku jiray soo diyaariyeen waxay ku jireen waxay soo diyaariyeen gabdhihii timir ay ugu talagaleen maaragtay mujaahidiinta sooman bay soo diyaariyeen waxay soo diyaariyeen gabdhihii caag galle oo maaragtay caagtii maaragtay rag ribaadka ku jiro oo maaragtay ay ku biyo qaadan lahaayeen saddexlowdii iyo buraashadihii iyo wixii oo maaragtay si qurux badan loo soo saabiyo maanta iyagoo fara badan indhaha naga hayo go-oyaashii maaragtay dhaxanta laga hugsan lahaa bay gabdhihii soo diyaariyeen gabdhihii xargay wadaan ay leeyihiin murtadkii la qabto maaragtay ha lagu xiro ama gaalkii lasoo qabto ha lagu xiro maaragtay ha lagu xiro gabdhihii xargay bay soo diyaariyeen jazaakum allah alkhayr baan leenahay waa gabdho dhiiran waa gabdho geesiyaala insha allahu raxmaan gabdhaha wax alaabta ay soo diyaariyeen oo nagu soo wareejiyeen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeya ayaga waa ka guddoonnay annagana walaayada gobolkan yaan ku wareejinaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar
haddaba waa kuwan dumarkii muslimaadka ahaa ee hadiyadaha ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la hadlay warbaahinta islaamiga waxaan isugu imaanay kulankan ooga hadlaynaa hadiyad qaali ah oon ilaahay dartii oola baxanay annaga oo maaragtay u diyaarinay walaalaha iyaga mujaahidiinta ah waxaan ku wareejinaynaa naqiibka noqobada gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal hadiyada waxay isugu jirtaa xoolo nool iyo maaragtay agab kala gedisan waxaan ku wareejinaynaa laba boqol afartan iyo shan neef oo ari ah buskudka gabdhaha ee sameeyaan caagta biyaha lagu qaboojiyo iyo agab kale oo gedisan timir iyo maaragtay go-yaalka dhexanta laga hoogado cargihii intaas ayaa mujaahidiinta ayaan ugu talagalnay waana inta maarata ilaah subxaana watacaala uuna waafajiyey oo wadanada intaas ayaan ilaahay maarata ugu dhawaaneynaa insha allahu raxmaan waxaan leenahay walaalahan mujaahidiinta ayaa ugu talagalnay hadiyadan ayaga ayaana ku garab taaganay insha allahu tacaala waxaan leenahay walaalaheena waxaan nahay walaalihiina oo garbihiina taagan cadowgiina insha allah wax anaga awoodnay kagama hakranayno adinkana ilaahay u kaalmaysta insha allah takbiirta iyo tasbiixtana insha allahu tacaala kaalmi ka dhigta iyo salaada iyo safarka intaba insha allahu ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee gadow sheekh luqmaan abu anas ayaa madasha kaga xog warramay in sahayda dumarka wareejiyeen ay kusoo beegantay xilligii loo baahi qabay waxa uu ballan qaaday inay geen doonaan hadiyadaha halkii dumarka ugu talagaleen oo afriimaha hore ee dagaalka ee la iskoor fadhiyo
dee runtii waxaa la dhihi karaa hadaayaadkan waxay ku soo aadeen wakhti looga baahi badnaa in wax lala baxo waxay ku soo aadeen wakhti runtii xusid gaar ah in la xuso mudan oo cadow ilaahi subxaanahu wa tacaala uu jabayo maalin kasto mujaahidiintana dhul badin ay la wareegayaan waxay ku soo aaday bishii ramadaan oo waxa lala baxo ilaahi subxaanahu wa tacaala uu labalaabayo wax badanoo fawaa'idan lagu sheegay sadaqada faa'iida ay leedahay runtii waxaa isdultaag mudan gabdhaha muslimaadka ah meel kastoy joogaan ama kuwaan hadda maantana hor fadhiya intaba in ay qaadanayaan kaalintii ku saabsaneed in ay jihaadkii qaybtooda ka qaataan wayna muuqataa kaalintiinnii waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacala ha idiin barakeeyo marka koowaad hadaayaadkaas aad waxaa weeyaan ugu deeqdeen ragga mujaahidiinta ah oo odayaashiinnii nuqbad aad ku wareejiseen annagana nuqbad ay nugu wareejiyeen waa idinkala gadoonnay waxaan gaarsiin doonnaa meeshaad ugu tara gasheen oo ah furunta dagaalka cadowna lagula hardamayo xisaabtan ay ka socota inaan geyna insha allahu tacaala taas waa ballanqaad annagaa idinka ballanqaadayna insha allahu tacaala dumarka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sare u qaaday garab istaagga jihaadka caalamiga ah ee waddo xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo la iskaga dafcinayo soo duuliyaal midabyo kala duwan leh iyo ciidamo soomaaliya hoggaashaan u ah